Maamulka degmada Afgoye Cabdulaahi Maxamed Cusmaan Hiraabe oo shirjarayda kaqowday xafiisye ayaa dhammaan nootooyinka ku howlgalayana degmada Afgoye iyo deegaanada hoos kaweeyanka wargeliya iyoo lankula wareegi korna milkiilayaadka dhulalka iyadoon aan haysana sabaroogada koonfur galbeeda si meelo loonku saareysa qabsiga dhulka oo bulshada oo maalin walba dhatyo ku dhex dhiyayana gudoomiyaha degmada Afgoye Suldaan Cabdulaahi Maxamed Cusmaan Hiraabe oo la hadalay warbaahinta ayaa fariin andiray nootooyinka islamarkaana ka amaray inuu hoggaansamaan awaamirta iyo hasaarenga islamarkaana tilaabo sharci iyo ku qaado doonana dadka samaysada waa sabaroogada oo sharci aan hayna maalmaha waxaa soo batay niman shabakada ah oo u shaqeeya dad aan la aqoonin shabakadahaasna waxaan amar adag siinaynaa inay arrimaha ay ku jiraan ay ka baxaan arrimahaasna waxaa ka mid ah inay sameeyaan feeg sabarloogooyinka dukumentiyada oo aan la aqoonin meel ay ka socdaan iyo meel ay u socdaan annagana waxaan amar adag ku bixinaynaa falka ay ku jiraan inay ka waantoobaan haddii ay ka waantoobi waayaan waxaan la tiigsan doonaa sharciga nimankaas iyagana sidoo kale sabarloogooyinka waxay ka shaqeeyaan waxay la shaqaystaan nimankan sabarnotaayooyinka ah notaayooyinka iyagana ku yaala degmada afgoy nawaaxigooda waxaan amar cad siinaynaa in arrimahaas iyagana ay ka baxaan dowladooda ay la shaqaystaan haddii ay la shaqaysan waayaan shatigana waa lagala noqonayaa meheradoodana waa lasoo xirayaa sharciga naftigoodana sharciga waa la tigsanayaa warqadaa loo keeni doonaa warqadaas inay ku camal falaan sabarlooga degmada afgooye iyo nawaaxigeeda waa sabarloog database leh securid leh marjac loo noqdo leh xafiis dowlad ka soo baxay inay ku camal falaan dadka afgooye iyo nawaaxeeda ku dhaqan xafiiska degmada waa furan yahay inay sabarlooga soo doontaan sabarloogana waa sabarloog oo sidaan u sheegaba oo security ah database leh marjac loo noqdana leh kolleyba shirkeena jaraa'id maanta intaasoo ku saabsanaa waxaan rajeynayaa dadka ku dhaqan degmada iyo nawaaxigeeda inay si deg dega sabarlooginkaas kusoo doontaan nootayooyinkana waxaan u sheegay fariintaas iyagana halkaan ugu diray inay waxaan falaan fariintaas shabakadahana sidoo kale inay falkaas ay ka baxaan cid allaal ciddii dukumentigaas lagu qabto maxkamada lala koraa sharciga wuxuu yahana waa lala tiigsan doonaa